أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon boqolaal askari oo ka tirsanay ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo ka dhacaya gobolka amxaarada waxaa baaqday dibadbax ay qabanqaabinayeen kooxaha mucaaradka kooxda riddada oo lagu waday in maanta uu ka dhaco magaalada caasimadda ee muqdisho munaasabad lagu maamuusayey dufcad cusub oo ka qalin jebisay machadka khadiija bintu khuwaylad ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadda islaamiga gedo askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa goob fogaaraha ku daawaday filimka cusub ee kataabil akhbaari ay soo saartay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo ka dhacay gobolka amxaarada ee waddankaasi warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka khaalid xasan faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo lagu hubtay oo usbuucii lasoo dhaafay ciidanka xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka oofaana ku dhex maray deegaano dhaca gobolka amxaarada ee dalka etoobiya dagaaladan oo kuwooda ugu culusay muddo laba cisho ah oo xidhiir ah ka socdeen deegaan lagu magacaabo bikilomaankiya ayaa sii kordhiyey khasaaraha waxayna wararkii u dambeeyey ee laga helay dagaaladaas ay tibaaxayaan in ay ku baktiyeen ugu yaraan afar boqol iyo toddoba todobaatan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya sida ay sheegtay jabhadda afaano ee geysatay weerarka sidoo kale jabhaddu waxa ay shaacisay in dagaaladaas ay guulo waaweyn ka gaartay islamarkaana ay gacanta ku dhigtay maxaabiis kale oo tiradoodu gaarayso boqol shan iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida ethoobiya kuwaasoo sida faano ay sheegtay qaarkood la qabtay iyaga oo dhaawac ah waxaa kaloo dagaaladaas ay kula wareegtay gaadiid dagaal iyo saanad milatari oo aad u fara badan kooxda mucaaradka ee faano waxay horeyba ugu dhawaaqeen intii uu dagaalkani socday inay dhegta dhiigga u dareen madaxii maamulka degmada binkolomakiya oo lagu magacaabi jiray ayaalo dilili iyo saaxiibadiis inkastoo tiradooda aan la shaacin islamarkaani maxaabiista ay nolosha ku qabteen uu ku jiro taliya aan la xusin magaciisa balse derajadiisa lagu sheegay korneyl sida uu daabacay wargeyska burkiina waxaa jira warar aan la xaqiijin oo tilmaamaya in maleeshiyaadka hafaano ay u ruuqaansadeen dhinaca magaalada weldiya oo ay doonayaan inay la wareegaan waxayna ila wareedyo la helay ay sheegayaan in mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee weldiya ay ka baxeen magaalada dagaallo lagu laayay boqolaal ka tirsan ciidanka habashida ethoobiya ayaa isla bilowga toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanadaas waxayna qulqulatooyinkan ay kusoo aadayaan xilli la filayo inuu dagaal horleh ka qarxo dhinaca waqooyi ee ethoobiya sidoo kalena maamulada adisababa iyo asmara ay qarka u saaran yihiin in mar kale ay fuuda isdaraan mahadsanid khaalid waxaa baaqday dibadbax ay qabanqaabinayeen mucaaradka riddada oo lagu waday in maanta uu ka dhaco magaalada muqdisho sida uu ku warramayo cabdiqani maxmed kadib xiisadii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhex qaraxday kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxaa maanta la baajiyey banaanbax ay qorsheynayeen mucaaradka murtad gurguurta ah oo looga soo horjeedo dhulboobka uu ka wado magaalada muqdisho xalay saq dhexe ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen isku soo baxyadaasi iyaga oo sabab ugu dhigay dhexdhexaadin ay sameeyeen odayaal u kala dibqaadayay iyaga iyo kooxda riddada balse muddo sagaal maalin oo keliya ayay siyaasiyiinta mucaaradka sheegeen inay dib u dhigayaan oo muddadaasi kadib qabanayaan aysan ka tanaasulin mowqifkooda kooxda gurguurta ayaa dadaal dheer u gashay sidii aysan u qabsoomi lahayn isku soo baxyadaasi iyada oo adeegsatay xoog iyo xiilad wixii ay awooday boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta oo wataha gaadiidka gaashaaman ayaa lagu arkayaa wadooyinka magaalada muqdisho halkaa sidoo kale mucaaradka ay iyagana wadaan hub urursi xoogan madaxa kooxda ridada ah murtad xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya inuu meelmariyo doorashooyin gaaleedka uu isagu wato isaga oo kol hore labo garab u kala jebiyey mucaaradka kuwii soo horeyna u isticmaalayaa awood waad mahadsantahay cabdiqani munaasab lagu maamuusayay dufcad cusub oo ka qalinjebisay mawcadka khadiijatu bintu khaylad ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo faahfaahinta warkani waxaa haya walaalka casaam carafaad يا معهد خديجة يا معهد النمامة تعالوا جميعا تعلموا الإسلام علوما وفقها وهاكم وأحكاما يا معهد خديجة يا معهد النمامة يا معهد خديجة يا معهد النمامة طلائع شعت تبدل الظلامة بنور الكتاب وسيفه أسامة وإما انتصار يعيد النظام وإما استشهاد نموت munaasabaddan oo hadmasi heersaraa loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gebagabeynayay fitradii koowaad macadka khadiija binti khuwalid oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta hawlaayada islaamiga ee gedo waxaana xafladan ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta hawlaayada islaamiga gedo uwaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ardayda macadka khadiija binti khuwaylad ayaa waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho ونقول لأحفاد القردة والخنازير اعلموا أيها الأوقات ضعم الفرار حرام في شريعتنا لأننا أمة لا تعرف الهرب وإنا لما خض الأولون لمكملون كنا أولئك الأهلون نجود بما عزت به النفوس من كريم المهج نحن أبناء الحرب ورثناها كابرا عن كابر نقاتل بالسيوف حتى تنحني وبالرماح حتى تنثني وكنا إذا استراحت الأيام فلنهضتها عامرون بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر كنس دودوبا يو قم استاك وفعنذر ديك وربك ربكانا فكبر وينيه وثيابك ضركاذنا فطهر ظاهري والرجز قرنكنا فاهجر كهاجر عن علي رضي الله عنه قال وحوي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي شاغي بأربع كلمات أفر كلمات لعن الله ألها لعنظا من ذبح قفك وقورع لغير الله إلى غير كيس لعن الله ألها لعنظا من لعن قفك لعن والديه لبدس والد لعن الله ألها لعنظا من آوى قفك صاد معدة بدعوله لعن الله ألها لعنظا من غير قفك دوريا منار الأرض لك على مديزة رواه مسلم كم أنواع العلم نوعان علم شرعي وعلم مادي كيف تقولين لضيوفنا مرحبا بكم بأيد مفتوح وقلب مسرور ماذا تقولين أهل الرباط نحن بنات خديجة لن نتعب أن نساندكم ما استطعنا من المال والنفيس فامضوا على بركة الله intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaasyadii nabadoonada ka soo qaybgalay gebagabada fitrada koowaad ee macadka khadiija binti khuwaylid oo ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah aad iyo aad waxaan u bogaadinhayaa cilmigan nula maarataay nagula soo bandhigay oo naloo akhriyey gabdhaha ay noo akhriyeen aad baan u bogaadinhayaa runtii waad naga farxiseen ilaa idinka farxiyo hadda waxaa noo muuqato isbedel inuu maaragtay ku socdo gobolkeenna iyo degmadeennaba waayo haddii gabdhihanagii aysaan maaragtay diinta u fahmeen oo jihaadka taxriid ay samaynayaan oo inagu annaga nagu maaragtay nagu boorinayaan oo runtii ay naga oonsiiyeen markay soo bandhigahayeen waxaan isku boorinaynaa in aad maaragtay dadaashaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxadka khadiija binti khuweelid ee fitradiisa koowaad ee xafladan saaki fadhiyo runtii qalbiganaga cilmigii ay soo joodiyeen aad noo farax geliyey aad baan gabdhahaasna waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr wixii aad barateen allah inku anfaco waxa idiin dhimana ilaahay ha idiin fududeeyo ugu dambayntii waxaa halkaasi abaalmarina la gadoonsiiyey ardaydii gashay kaalimaha koowaad labaad saddexaad iyadoo halkaasi la siiyey hadiyaad kala duwan
gabadha u horeysa waa rayaan aadan xuseen rayaan soo istaag insha allahu tacaala waxay ku guulaysatay kitaabkii qur-aankan u dhiibay waxaan kaloo u dhiibay lacagtii laba milyan iyo soddonka shilin soomaaliga ahayd waxaan leenahay maasha allah ilaahay ha kuu barakeeyo walaasha xigta xamdi axmed xareed gabadha kaalinta labaad gashay Ee, waxay ku guulaysatay marka koowaad kitaabka qur-aanka in la siiyo waa milan iyo afar boqol iyo konton shilin soomaali ah ilaahay ha ku xifdiya insha allahu tacaala allah ku barakeeyo khadra nuur faarax insha allahu tacaala soo istaagto waxay ku guulaysatay insha allahu tacaala kitaabka qur-aanka iyo ee, siddeed boqol iyo toddobaatan shilin soomaali insha allahu tacaala ilaahay ha u barakeeyo camalkeedana allah ikhlaas uga dhigo macadka khadiija binti khuwaylad ayaa ka mid ah maca soo saara haweenka daaciyaadka ah kaasoo faraciisa uu ku yaalo degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo iyadoona macadkan si guud uga dhisan yahay wilayaadka islaamiga ah askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgalkan oo ahaa mid qarax ah ayay mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee duleedka magaalada muqdisho kaasoo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen ilaa ay shan askari oo murtadiin ah oo qaarkood dhaawacyadoodu ay aad u liitaan ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa goob fogaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee kataabel akhbaari ay soo saartay mar kale warbixinta warkani waxaa haya casaam carafaad الله أكبر الله أكبر noloshaa lagu hayaa adigoo saan u bilqan ayay saraakiishooda bootay doonaan oo been iyo barbagaado sheegi doonaan ha isla aragno
fagaaraha beerta shareecada ee suuqa degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan waxaa habeenkii xalay lagu daawaday filim cusub oo kataabel akhbaariya ku soo bandhigtay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud bulshada degmada boqa qable ee fagaaraha iskugu yimid ayaa ku indhaqowsaday xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta lagu geystay degmada ceeldheer oo ah weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay degmadaas iyagoona ka waramay filimka ay daawadeen fagaaraha waxaan ku sugannahay degmada bu'a qable aye caaw maxaal daawana alxamdulilah ilaaha mahad iskale subxaanahu wa tacaala waxaan fiirsanaynaa filinkii ceeldheer oo aad u qiimo badan aan fiirsanaynaa caawa fagaaraha bu'a qable ku fiirsanaynaa waxaa aad i cajib geli niminka murtadiinta ee madaxyo weyntooda oo been daldalayso baktigii iyo dhaawacoodii inaas ag buuxo ay mujaahidiinta xabad xabad u racdaysanayaan marka ilaahaa ku baxsan ilaahaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaalaa uma waxaa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta oo xabad xabad u racdaysanaayo wallaahi waxaan aad oola yaabay baynta niminkan iyo raggii ay wateen oo xabad xabad loo raacdaysanayo jazaakum allahu alkhayra waxaa waxaan daawanay filinkii oo ceeldheer marka waxyaabaha ila yaab badan waxaa ka mid ah een, gaalkan beenta uu sheegay fiqiha marka waa gaalo oo jabaysa aan arkaynaa iyo mujaahidiinta oo guulaysanay isna wuxuu leeyahay een, gaaladay guulaysatay uu leeyahay mana guulaysan beentiisa waay Ah, marka waa un inta gaalada ku jirtay way ku burbureen walaalku waxaa ka jira meesha caawa waxaa lagu daawanaa filinkii celleer oo sadala kitaab ay soo saartay gaar ahaan garabka lifbaariyi hadda waxaa inoo muuqda meydadka oo mujahidiinta ay dhammaystirayaan gaalkan yidhaahda fiqine oo fuli ah oo cataawaayo been iyo barbaadin ummadda u sheegaayo mujaahidiinta waxaan ku ilkowsanay caawa oo gebi ahaanba cagta marinaya hadda waxaa ii muuqda taliyaha ciidanka lugta haa oo maca daalika ciidankii ciidankiisa la racdaysanaya dhahay ciidankii waxaa tihiin geesiyaal waxaa tihiin ubabacdhaysan uu leeyahay muwaasad markaa kitaab waxaan dhihi karnaa waxay waxaan ku idhahdaa ay fashil baahan u geysatay kooxda hirdada soomaaliya iyadoo kala dagaalamaysa dhan walba walaalaha jiishkan waxay kala dagaalameen dhankii maxaan ku idhahdaa xabadda iyagana waxay kala dagaalamayeen dhanka iclaamka waxaa leenahay fajazaakum allahu khayran islaamka taqreeda waa adag tihiin si laba kacleen leenahay fajazaakum hawada waxaa la daawadohayaa in gaalo jabtay ilaahay subxaana watacaala waxaa waaye mujaahidiinta koraha ka dhiga been iyo bakti in loo sheego hooya bannaanna ijijifaana cawada la daawada buca qabla waxaa waaye waxay dhahaynahaya waa u jeednaa ilaahay gaalada ha jibiye waa jabeen ilaahay ha jibiye been iyo baktiyaa loo sheegay bacadka ay dhex jiifaan ilaahay ha jibiye Ah, ilaahay ha degmada baaqbulan jooga maxaa daawanay filinkii alaqbaariya soo saartay eeldheer gaalada oo ku jabtay mujaahidiinta gacmahooda ooyna jibiyeen waa carareen wiil mujaahida dawaraacdaysanaa fagaaraha buqa qable aa waxaan ku daawannay ee, filim cusub oo aan sugaynay ee ceeldheer waxaana aragnay beentii iyo barabugaantii ay dadka ku qaldayeen inay maanta bannaanka taallo aan fashilkoodii uu soo idlaaday wax walbay been noo sheegaan caawa ay bannaanka taallo bakhtigoodii oo bannaanka kuwada uray qaniimadoodii wax walbaba dhan kastaba way ka fashilan yihiin insha allahu tacaala waana filayni filmaantan iyo waxaan inaan fiir- nala tuso oon ku qalubtaynu ku degsanno oo islaamka ay wada arkaan waan ugu mahadcelina walaalihii iclaamka ee na soo tusay ee xaqiiqadii dhabta aad na ge- na gaadhsiiyey bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa goofa gaaraha ku daawada aflaamta jihaadiga ee soo saarta halka taib walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu